إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka iyo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dagaal magaalada muqdisho ku dhex maray ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalk ayaa waxaa ku dhintay tiro askar ah iyadoona ay ku dhaawacmeen tiro kale uu ka mid yahay guddoomiyaha degmada yaaqshid ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa goobo hor leh oo darogada lagu iibiyo ku burburiyey qaraxyo ay ka geysteen degmada hodan ee magaalada muqdisho waaliga wilaayadii islaamiga ah ee shabeellada dhexe ayaa khudbad ka duljeediyey meydadkii askartii lagu laayay deegaanka daarunicma ah ee gobolka shabeellada dhexe waxaa la baahiyey dardaarankii uu ka tegay mid ka mid ah raggii weerarkii inqimaasiga ah ku qaaday gurigii qarsoodiga ahaa ee lagu daweynayey mooryaantii macwiisleeda ee hiiraan lagu soo dhaawacay mid ka mid a saraakiisha ciidanka dowladda federaalk ayaa sheegay in dagaalada la galeen mujaahidiinta al-shabaab ay ku waayeen askar badan islamarkaana ilaa iyo hadda aysan boqol kilomitir isaga gooshi karin dibadbaxyo lagu taageerayay xoogaga ka soo horjeeda maamulka somalilan ayaa ka dhacay magaalada buuhoodle iyadoona dagaalo ka dhacay magaalada laascaanood khasaare dhabarka loogu saariyey ciidamada muuse biixi إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo faahfaahsan dagaal dhex maray ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalk ayaa wuxuu ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya dagaalka ayaa wuxuu yimid ka gadaal markii ciidamo ka tirsan waxa loogu yeero nisa ee ah sirdoonka dowladda federaalka ay is-hortaag ku sameeyeen ciidamo uu watay guddoomiyaha degmada yaqshid u qaabilsan dowladda federaalka waxa ay askartan isaga hor imaadeen isgoyska siinay ee magaalada muqdisho halkaasi waxaa ka dhacday rasaas taasoo la sheegay inay socotay ku dhowaad shan iyo toban daqiiqo ciidamadan ayaa waxaa inta la xaqiijiya ay iska dileen tiro askar ah iyagoona sidoo kale iska dhaawacay kuwo kale waxaa weerarkaas ku dhaawacmay guddoomiyihii degmada yaqshid ugu magacoonaa dowladda federaalka kaasuu isku dayey inuu xoog ku gudbo askartii goobta ku sugnayd waxaa sidoo kale jira tiro shacab ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday rasaastii ay ciidamadan iswadaarsadeen guddoomiyaha dowladda federaalka ugu magacaaban gobolka banaadir yuusuf madaale oo goobtaas booqday ayaa sheegay in dhacdooyinka kuwan la midka ahi mar weliba kusoo noqnoqdaan magaalada muqdisho kuwaasi oo ay askarta dowladda federaalka ah ku leynayaan dadka rayidka ah
dadkii soomaaliyeed ee maanta halkaani shidantigii ka dhacay ku geeriyooday oo shacabka ahaa iyo ciidankii ku dhintay intaba waxaan joognaa iskuuska siinaay oo aan ku soo baxnay annaga iyo maaragtay taliyayaashii ciidamada shacabkii ayagoon waxba galabsan halkaanay galabtii wax ku gaartay ay ku gaareen oo runtii dhaawacyo iyo dhimasho intaba ay dhacday iyo guddoomiyihii degmada yaaqshiid oo isaguna dhaawac ku gaaray iyo ciidankii labada dhinac intii nooga dhimatay intii ku dhaawacantay runtii way nagu badatay dhacdooyinka nuucaana way nagu bateen loomana dulqaada kara runtii maalin kastaba qof iska beriye ah oo aan waxba galabsanin inuu xabad ku dhinto waa nasiib darro dagaalada dhex maraya ciidamada la shaqeeya shisheeyaha oo ay dowladda federaalka ugu weyn tahay ayaa waxay iskan yihiin kuwa mar weliba joogto ah shalay ayaa ugu dambeysay dagaalo ka dhacay degmada doolow ee gobolka gado ayaa waxaa ku dhintay saraakiil iyo askar ka tirsan maamulka dowladda federaalk ee halkaas itoobiyaanku ka dhisteen ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa goobo hor leh oo daroogada lagu iibiyo ku burburiya qaraxyo ay ka geysteen degmada hodan ee magaalada muqdisho haashim cabdinaasir ayaa faahfaahinaya waxaa si habsameyle ku socda howlgalladii ka dhanka ah waxyaabaha maanka dooriya ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaga dhawaaqday inay ka bilaabayso magaalada muqdisho kuwaas oo lagu burburinayo xarumaha lagu iibiyo noocyada kala duwan ee maandooriyaha laguna qaarajinaya dadka ka shaqeeya iyo kuwa magaalada soo geliya intaba howlgalladii ugu dambeeyey ee laga fuliyey magaalada muqdisho islamarkaana lagu beegsaday goobaha lagu iibiyo waxyaabaha maanka dooriye waxaa ka mid ah qarax lagu burburiyey goob lagu iibinayay daroogada noocyadeeda kala duwan oo ku taalay xaafadda baramuuda ee degmada hodan ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax ku burburiyey goobtan oo lagu iibinaya daroogada noocyadeeda kala duwan waxaana gebi ahaanba dhulka lala sameeyey xaruntii lagu iibinayay muqaadaraadka xilligii qaraxa lagu burburinayay goobtan waxaa jiifay milkiilihii iska lahaa goobta la beegsaday kaas oo lagu magacaabi jiray dhagoosta goobta ayuuna ku dhintay markii ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay burburiyeen goobtan ku taalay baramuuda waxaa albaabada la isugu dhaftay afar xarumood kuwaas oo lagu iibinayay waxyaabaha maanka dooriya islamarkaana ku yeelay xaafadda baramuuda ee isla degmada hodan waxaana halkaa ku kala cararay dadkii ka ganacsanayay iyagoo cabsi ka qaba in markooda gacantu gaarto ku dhowaad toban qof ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday intii ay bilowdeen howlgallada ka dhanka ah waxyaabaha maanka dooriya kuwaas oo isugu jiray shaqaale ka shaqaynayay iyo kuwii magaalada soo geliyey dadka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa aad u soo dhoweeyey howlgallada ay ka bilowday magaalada muqdisho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka dhanka ah waxyaabaha maanka dooriya ciyaal weerad ah iyo goobaha faaxishada lagu sameeyo waaliga wilaayadii islaamiga ah ee shabeellada dhexe ayaa khudbad ka durjeediyey meydadka askartii lagu laayay deegaanka daarunicma ee shabeellada dhexe cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa warkaas soo jeedinaya weliga wilaayada shabeellaha dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise koba ku tukaday ayaa ka dulqudbeeyey meydadka rag uu horay ugu baaqay inay ka tooba keenaan falka ay ku jiraan islamarkaas inay isu soo dhiibaan xarakada shabaabul mujaahidiin hubkoodana loo lacagaynayo laakiinse taladaas ka dhiga adeygay nimankan maanta meeshaan yaalyaallood u jeedo daarunacmo dhexdeedasaan u dhooban iyagoo aan meeshaan imaan oo waddada ku soo jira ayaan u dignay waxaan u sheegnay haddii ay rabaan nabad inay ilaahay kitaabkiisa ka leexdaan gurigoodana kala aadaan ninka xoog lagu haysan inuu noo yimaado iyagoo nool oo khiyaar leh maanta waa kuwan meeshaan dhooban horteenna wax anshan uga digayaa ku dhacay annagu hadda ilaahay wuxuu leeyahay waman kafara falaa yaxzunka kufru annagu u murugoomayna nin gaaloobay ilaahay ou dilay hubkii aan nidhi shalay waa idin lacagaynaynaa isagoo beekaaim yale isagoo aakayaalle waa kuwaan qoryahan gadgadudana hadda qoryihiina gacantooday ka baxeen naftoodina gacantay ka dhacday runtii khasaare aada u weyn ayaa ilaahay ku gaarsiiyey waxa uu dul taagnaa qaar ka mid a koo iyo soddon askari oo ka tirsanaa dowladda federaalka kuwa oo dhowaan lagu dilay deegaanka daarunacma ee gobolka shabeellaha dhexe askarta oo lagu soo tababaray dalka eritrea qaar ka mid a askarta ayaa afleyrinayay halka kuwo kalena ay ciidda qurqurayeen ka gadaal markii shishiyahaano ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ay maarta ku dhoobeen sideedana waxaa la yidhi aduhu ishoodu ma aragta la iyada oon maaragtay cirka la tusan la gowracin waxba ma arkaan dadkan hadda cirkooda dayaaya cirku waa alleh ay ku caasiyanaa jira aakhira waxba ugama horeeyaan adduunkana dhibaatadanay marayaan midadka waxaa ku jiray sarkaalkii hogaaminaya ciidamadan kaas oo ahaa nin kibir badan islamarkaana dhibaato ku hayay bulshada deegaanka inkastoo askartu ay madax adaygayaan haddana baaqyada ka imaanaya dhanka xarakada shabaabul mujaahidiin waa kuwo isdaba joog ah shaqoba ku tukada wuxuu askarta weli furmaha ku sugan kula taliyey inay ka noqdaan qorshahooda ay kula dagaalamayaan shareecada islaamka iyo ku dhaqankeeda marka waxaan leeyahay caqliyaasha annagu waxaan rabnaa in diinta aad la diriiraysiin aada akhrisatiin ood ku naqatiin ilaahay aad u noqotiin dad muslimiin ahaa idin dhalay adinka unbaa gaaloobay waxna ku soo saari mayseen war laba boqoloo doolar waxa nimankan meeshaan yaaliyaal laba boqoloo doolar maxay u gashaa ma laba boqoloo doolara qof bini aadan waxa uu dhintale mabda'a loo dhintaa caqiida qitaaliya la rabaa maxaad u dhimanaysaa marka sideedaba waxaan leeyahay waxba ku keeni maysaane ha ku dhimanina meesha hadda ay hadda nimankaanu meesha ay yaaliin waxaa uga daran meesha masiirkooda iyo naftoodu jiraan naar jahannamay jiraan gobolka shabeellaha dhexe waxaa marar kala duwan lagu laayay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah iyadoo aada loo xasuusta weeraradii ka dhacay hilowla gaab ceelbacad xawaaley iyo daarunicmo oo ugu dambeysay sidoo kale waxaa ciidamo badan oo ka tirsan dowladda federaalka lagu laayay degmada galcad ee gobolka galgudud oo shabeellaha dhexe ay daris yihiin arrintaana waxay niyajab iyo argagax ku abuurtay ciidamada dowladda federaalka ee shabeellaha dhexe ku sugan kuwa oo ka quustay in iskadaa maalintii habeenkii hadba meesha ay degaan ay saqdhexa ka guurayaan oo haddana ay kasii guuraynayaan si looga badbaado weerare kaga yimaada dhanka xarakada shabaabul mujaahidiin waxaa la baahiyey dardaarankii uu ka tegay mid ka mid ah raggii weerarka in khimaasiga ku qaaday gurigii qarsoodiga ahaa ee lagu daweynayay mooryaantii macwiisleyda ee hiiraan lagu soo dhaawacay ee ku yaalay muqdisho maxamed cali aadan ayaa faahfaahinaya
ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد
isxaaq aadan ibraahim oo loo garanog yahay jaamac waxa uu ka mid ahaa raggii inqimaasiyiinta ahaa ee weerarka ku qaaday xaruntii lagu dabiibayey maleeshiyaadka macawisleyda kuna tiilay degmada cabdicasiis ee magaalada muqdisho idaacadda islaamiga ee al andalus kuna hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay baahisay dardaaranka isxaaq oo dhinacyo badan taabanayay waxa uuna ku dhowaad muddo labaatan sano ah u halgamayay difaaca diinta isagoona ugu dambeyn masiiradaas dheer ku soo qatimay weerarkii ka dhacay magaalada muqdisho يذود عن حياض الدين دفعا وطلبا في قتال الكافرون
isxaaq ayaa ka hor inta uusan fulin weerarka inqimaasiga ah waxa uu ka warbixinayaa halka ay ku socdaan ee uu hadafkoodu yahay
meesha hadda aan ku wajahanahay ilaahay fadligii meeshii hadafka uu yahay hadda anagaan ku soconno waa meesha dhel magaalada muqdisho gaar ahaan degmada cabdicasiis guri ku yaalo nimankan murtadiinta ay leeyihiin xataa dhaawac iyadooda meeshay geystaan ay ku baansadaan oo waxaweye wixii bukaan ah meelaha waxaa weeyaan mujaahidiinta gacantooda ilaahay subxaanah watacaala ku soo asiibay halkaas ayay soo dhigtaan ay ku baansadaan kadibna haddana shareecala dirirkii iyo haddana halkaasuu ka wadanayaa meeshan kusan waa meeshaas ilaahay subxaana wataala waxaan ka rajaynaynaa inuu allah subxana wataala gacmahan uu ku baabiyo biidnihi tabaaraka watacaala inta ku jirto waxa weeyaan waa meel hadda anigaan ognahay oo dee beritina laga yaabo dadka inay dhahaan shacab baa la laayay meeshana shacabku ma jiro oo xaqiiqda anagaa soo aragna marka jazaaka allahu khayr waxa weeyaan hadafkaanan waa halkaas ilaahay subxana wataala ka rajaynaynaa inuu waxa weeyaan sida ay usoo qorsheeyeen umuuradayna iyo si ka wanaagsan allah subxana wataala noo yeelay sidoo kale waxa uu fariin u diray qabaa'ilka ku sirmay gacan haadiska xasan sheekh ee shisheeyaha la saftay isagoona u bidhaamiyey waxa la gudboon qabaa'ilka soomaalida qabaa'ilada qaar waxa weeyaan gaaladu ay u gacmahaatisay beenta loo sheegay balbugaando lagu akhriyey waxaa weeye ayagii intay tabar waayeen haddana maanta qabiilka kicinaya leeyahay macawiisley kii yawaana laga keenay ee gajambuuro laga keenay ee halkan la keenay towtihiisa afar iyo labaatan saa ku taagnaa oo hurdi waayey ayaa wax qaadi waayey marka nin macawiista geeska haysto oo macawiisley laleeyahay haddii diintan ilaahay waxba kama qaadaya sooma waxaan idin leeyahay marka idinka meesha ayaga macawiisley looga bixiya gabaa'iladaas idinka waxaa laydinka rabaa waxaa weeyaan inaad noqotaan gaashaanka diinta waxaa weeyaan inaad noqotaan gaashaanka diinta inaad noqotaan ayaan idinka rabaa ayaa idin dardaarmayaa ilaahay subxaana watacaala hay idin barakeeya xasan sheekh oo ah madaxweynaha dowladda federaalka ayuu sidoo kale fariin adag u diray isagoona si guud xubnaha dowladda federaalka ugu baaqay inay ka haraan shisheeya kalkaalnimada ayna isdaba qabtaan inta ay goorigoor tahay garguurtow adiga maanta yaa sheeganayo waxaa weeyaan inaad tahay ilaaha kale soomaali taagan inaad tahay ayaad sheeganaysaa waxaad sheeganaysa waa ilaah lama kale kitaabka ilaahi subxaana watacaala aniga waxaanan ahayn waan ogolnahay ma jirto adigu marka haddaad ummaddii soomaaliyeed adigu aad leedahay anaa ilaaha ah anaa madaxweyne ah waxaa weeyaan aad leedahay anaga hal madaxweynaan ogna halka madaxweynena waa mata kitaabka ilahi suna nabi maxamed nagu hogaaminayo wey madaxweyne kale ma ogolin waxaan ku leenahay marka waxaan qaadanay xadiiska rasuulka alayhi sal man baddala diinuhu faqtuluuh wallaahi ilaa qiyaamu saaca waxaa weeyaan dilka buu soconayaa ilaa ilaahay subxaana watacaala aad u laabataan ilaa toobad keentaan maya soo maaha annaga haddaan baxno wallaahi boqolaal yaana daba taagan biidnihi tabaaraka watacaala ayna ku dhammanayso ee ku shahiidayso naftooda ku bixinayso kitaabka iyo sunnada waxaan ku leenahay marka xumaantan adig aad ku jirtid ka toobadkeeno ilaahay ugu toobadkeen haddaad ka toobadkeeni weydina waxa weeyaan qofka daalimka ah ilaahay subxaana watacaala wuu u kaadiyaa markuu qabtana ma fokanayo gacan baad geli doonta biilahi tabaaraka watacaala waanu kugu soo wajahanahay taana xataadan ku bixina mujaahidka kale nagu soo xiga intaas ku bixi doonta insha allahu tacaala hadda ka fiirsan ku leenahay isxaaq waxa uu sidoo kale fariin culus u diray culimmada u fatwoota dowladda federaalka kuwaasoo diintooda ku iibsaday shilimaad yar waxaa kale halkan fariin ugu dirayaa nimanka la yidhahdo ulmaa usuuq diintiina sheeganayo culmaan nahay leh haddana ummadda maraan habaabinayo waxaad ogaataan nimayahow kitaabkan ilaahay subxaana watacaala ayaa soo dejiyey waa kitaab munazil xag allah subxana watala ka yimid nebi maxamed loo saliyo alayhi salaatu wasalaam wax looga tegey haba ha yaraatee ma jiraan ummadda marka inaad maran habaabisaan oo ummadda la khaldo waxa weeye sax ma ah soonkii iyo salaadii iyo sakadii iyo xajkii waad ka waramaysaan jihaadkii ummadda waad ka maran habaabiseen waxa weeyaan looma sheegayo adigu salaada yaa ku amray xageed ma adoo garanaya miyaad dhalatay maya xageed ka baratay diinta ilaahi subxaana watacaala wa aqiimu salaah sakada yaa ku baray wa aqiimu salaata wa aatu zakaa haye soonka yaa ku baray kutiba calaykum asiyaam sax xajka ka waran walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istadaca ilayhi sabiila waman kafara fa ina allaha ghaniyu can alcaalamiin halkaasaad ka baratay soomaa waa yahay soonka ka waran kutiba calaykum asiyaam ha haye isagoo hadalkiisa sii wata ayuu uga digay marin habaabinta ay ku hayaan bulshada muslimka ah uuna jeediyey baaq ah inay dib ugu soo laabtaan xaqa iyo hanuunka jihaadka war marka jihaadka ka waran kutiba calaykum asiyaamu iyo kutiba calaykum alqitaalu adig kala gee isku suuradday ku jiraane yaa isku suuradday ku jiraan waxaa marka idinkaan idin leeyahay allah subxaana wataala wuxuu leeyahay afa tu'minuuna bibacdi alkitaabi wa takfuruuna bibacd horta halkaasaad aad taagantihin kitaabkayga barna ma rumaynaysaan barna ma ku kufrinaysaan haddaad leedahay soonka waan ogolna salaad waan ogolna sakada waxa weeyaan waan ogolna xajka waan ogolna hee jihaadka maxaa ku diiday fa tu'minuuna bibacdi alkitaabi wa takfuruuna bibacdin ma intaan aayada ah waxa weeyaan jihaadka ka hadlayo maxaad ummadda aada ugu waxeynaysaa marka kitaabka barna ma rumaynaysaan barna ma ku kufrinaysaan waxaan idin leeyahay marka ummaddaas waxa weeyaan aad baadiyeynaysaan waxaa weeye ilaahay subxana wataala uga baqa aayaddaasna dib u fiiriya nin kastow nafsadaada ku takbiiga aayaddaas afatu'minuuna bibacdi alkitaabi wa takfuruuna bibacdi taas ayaa hujo ku ah kuu taagan marka waxaan idin leeyahay istuubuu ilaallahi toobatan nasuuxa weerarkii guulaystay ee lagu qaaday xarunta lagu dabiibayay maleeshiyaadka macawisleyda ayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku dhaawactireen toddobaatan iyo toddoba ka mid ah maleeshiyaadkii halkaasi lagu daweynayay oo ay saraakiil ku jiraan waxa uuna weerarkani qalalaasa siyaasadeed ka dhex abuuray hogaamiyeyaasha macawisleyda iyo dowladda federaalka mid ka mid a saraakiisha ciidanka dowladda federaalk ayaa sheegay in dagaalada ay la galeen mujaahidiinta al-shabaab ku waayeen askar badan islamarkaana ilaa iyo hadda aysan boqol kilomitir isaga gooshi karin mahad cubayd ee warka soo jeedinaya sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda federaalk oo lagu magacaabo maxamed cadow ayaa isagoo la hadlayay ciidamo ku sugan magaalada xudur wuxuu sheegay in saraakiil iyo askar badan oo agtooda qiimo ka lahaa ay uga laadaan dagaalada ay kula jiraan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab welina ay la kulmayaan guuldarrooyin joogto ah laakiin maalin walba haddii ay dhintaan qofba qofka kale intuu ka muhiimsan yahay ka mas-uulsan yahay ka firfircoon yahay uu naga dhinto meesha aan joognana ay noqoto weli meeshii guusha aanan joogin arrinta ayada waxay noqonaysaa runtii nasiib darro mar walba waxaa jiraya gaab gaabkaasna magaciisu wuxuu noqonayaa gaabka guuldarrada wuxuu sheegay inay suuro gelin waayeen inay boqol kilomitir dhulka ku socdaan oo ay waddada u taagan yihiin ciidanka mujaahidiinta
oo aan iskaga jirno xaalad ma dhammaato ah oo la yidhaahdo magaceeda ila meerayso aan ku jirno ila meerayso shabaabka waxooda waa ila meerayso aan ku jirno taa ayada ah ciidanka soomaaliyeedna sharaf uma aha ma la aqbali karo inaan suuro gelin weyno boqol kilomitir inaan dhulka ku socon weyno oo meel walba ay dhacdo in la yidhaahdo diyaarad ha la qaato arrinta ayadaa wax saxa ma ah isagoo sii hadlaya ayuu tilmaamay in ciidanka mujaahidiintu difaacyadooda ku go'doomiyeen una diideen inay dhaqdhaqaaq haba yaraatee sameeyaan
in mar walba ay nagu hayaan godadka difaacyada ay nagu hayaan ayagana ay dhulkii loo baahnaa in lagu noolaado ay exercise iyo socod ku sameeyaan taa ayadaa wax suuragala ma ah hadalka ka soo yiray taliyahan ka tirsan dowladda federaalka ayaa muujinaya dhibaatooyinka ay la nool yihiin ciidamada dowladda federaalka iyo saameynta ay ku yeesheen dagaalada ay ku qaadayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab warkan dhegaystayaal saake waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan dibadbaxyo lagu taageerayo xogaga ka soo horjeeda maamulka somalilan ayaa ka dhacay magaalada boohoodle iyadoona dagaalo ka dhacay magaalada laascaanood khasaare dhabarka loogu saariyey ciidamada maamulka muuse biixi maxamed ciise ayaa warkaas soo jeedinaya dagaalo shalay ka dhacay gobolka sool gaar ahaan duleedka magaalada laasacaanood ayaa waxaa looga adkaaday ciidamada maamulka somalilan iyadoo reer laasacaanood ay banaanbax dhigeen waxaa dhex maray shalay dagaalo xoogan ciidamada la magac baxay s c c iyo kuwa ciidamada somalilan iyadoona ciidanka somalilan looga adkaaday dibna looga celiyey saldhigga goojacadde sida ay sheegeen dadka ku dhaqan magaalada laasacaanood dagaalada shalay laasacaanood ka dhacay waxaa ku dhintay lixdan ruux halka ay ku dhaawacmeen boqol kale dhinaca kale dibadbaxyo lagu taageerayo ciidamada la dagaalamaya maamulka somalilan ayaa ka dhacay magaalada buuhoodle waxaan u dabaaldegaynaa ciid bay noo tahay ciid bay noo tahay raggayaga dhintay iyo kuwa dhiigbaxaya annagoo ah hooyooyinkii gobolka sool ka qaxay ee maatadoodii la dooxay ee wiilashoodu u dhinteen oo u dhiigbaxeen ee weli daadsan yihiin u soo baxnay dabaaldeg maadaamay guulaysteen dadkii dhulbahantae dagaalamaya magacyo kastaba halaadeene waxaan waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo cid kastooo ka qayb qaadatay halganka gobollada e sc ka socda waxaan ku dhiirigelinayaa war wax yar baa hadhay ciidankana waxaan leeyahay yaan nalaga qaadin waxaannu la hadhaynaa waxa ay wataan waxaannu la hadhnay mooyaane dagaalla waannu naqaannaa muusena waxaan leeyahay annaga waadna midaysay madaxweyne dhulbahanta mideeyey baa tahay magaalada laasacaanood ayaa martigelisay dagaalo u dhexeeya dadka deegaanka iyo ciidamada maamulka somalilan iyadoo duqeymo dadriid ah ay ku la-deen ay ka geysteen laasacaanood ciidamada maamulka somalilan waa tahay aynu halkaa kaga gudubno warkii subaxnimo oo dhegaystayaal saaka iyo aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa inaga intaa